shaqaalaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee sodma ayaa si isxilqaan ah kusoo iibiyey gaari nuuca xamuulka qaada kaasi oo lagu wareejiyey guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin cabdulle gaarigan ayaa loogu talagalay in gargaarka loogu qaado dadka danta yar agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha sodma marwo abshiro oo mas-uul ka ah dhammaan shaqaalaha hay-adda ayaa ka warbixisay gaarigan iyo sida lagu iibiyey in shaqaalihii weynihii sodma aan ka soo qaadnay lacag ay ku soo iibiyeen gaarigan quruxda badan oo gadaasheena ah waxa aad aad ugu mahad celinaa shaqaalaha weynaha sodma oo isxilqaamay ku soo aruuriyey isxilqaan shaqaalaha sidoodaba lagu ogaa inay isxilqaan iyo ay wax ku qabtaan maanta shaqaala weynaha sodma waxay soo iibiyeen gaarigan guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin oo la wareegay gaarigan ayaa bogaadiyey sida shaqaalaha hay-adda ay isugu xilqaameen inay door ka qaataan caawinta dadka tabaalaysan gaarigan oo runtii ah gaari xamuul ah oo runtii qaadi karo raashinka dawada ma marka qaar haddii loo baahda booyad haddii biyodhaami loo baahda la saaran karo gaari runtii mari karo meelaha adadagoo sidii bacaadada iyo meel kastaa mari karana ah oo gaari folwal dariifa ah waa uga mahad celinayaa runtii waxaana la rabaa shaqaalaha karintood iyo ummadda soomaaliyeedba inay saasoo kale isugu tashato waxyaabaha noocan oo kaleo yaryarka waxaa la weydiisan jiray hay-adaha iyo waxyaabaa noocaasa laakiin maanta inay shaqaaluhu intay gateen iyagu lacag iska soo aruusheen gaari soo iibiyeen yidhaahdeen ummadda soomaaliyed ha loogu adeego runtii aaday noo farxad gelinaysaa waana ku mahadsantaa agaasime gaarigan ayaa loo adeegsan doonaa qaadista gargaarka noocyadiisa kala duwan sida dawooyinka iyo agabyada kale ee muhiimka u ah shacabka soomaaliyeedda